xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta dalbaday inuu laba maalmood gudahood ku horyimaado ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid kulanka maanta uu shir guddoominaya afhayeenka baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari ayaa laysku raacay in ra-iisul wasaaruhu horyimaado baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaankuna waxa uu beeniyeen in tallaabadan ay ka hor imanaysa dastuurka shirkaas kadib ayaa wariyahayaga axmed xasan colaad waxa uu waraysi gaara la yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahiyo qorshaha shaqo ee baarlamaanku ku shaqaynayo sannadaha soo socda waxaa lagaba maarmaan ah baarlamaanka ee baarlamaankan cusub waxaa saaran xil aada u culus oo dalkan inuu gaarsiiyo heer shacbiga uu madaxdiisi toos u soo dooran karayo saa daraaddeed waa lagama maarmaan in halka aan joogno iyo meeshaan u socno ay noo qeexnaato yacni afarta sannadood sannad walba maxaa qabsoomi kara si aan yoolkaas aan shacbiga ka ballan qaadnay loo gaaro xil fudud ma aha nabadgelyadii dalkii oo weli magaciisii ee ay ku dambeeyaan kooxo hubaysan oo aan nabadgelyadii weli aan iyo ammaankii aan aada u sugnayn in la sugo u baahan khasnadihii iyo kharjadii dakhligii aan soo ururaynin yani dhibaatooyin badan oo aan la koobi karin ayaa jira marka saa daraaddeed waa lagama maarmaan in baarlamaanka xilkiisa iyo howlgalkiisa uu qorshaysnaado istraatiijiya cad uu waxyaabaha ku fulin karay inay u taallo arrimaha maanta u dhigi waxaa waaya kow iyo toban barnaamij kow iyo tobankaas maaha inay ku egyihiin xildhibaanada waxaan fursad u siinay shan maalmood inay soo akhristaan kabacdina saddex maalmood aan retriit samayno ama maarata shirar oo wadatashi iyo maskax shiilid ah haddii wax lagu kordhinayo iyo habka loo gaari karaayo iyo nidaamka loo fulin karaayo waxyaaba aan shacbiga ka ballan qaadni si cad ay ugu gaaraan taasaa taasaan ugu danlay qorshaha laakiin waxaa dhinac socda iyadana xeer hoosaadka baarlamanka in iyadana ay soo akhristaan xildhibaanada maanta loo qeybiyey inkastoo xildhibaanaduna ay maanta qaarkood doodo badan ay qabeen oo welina xeer hoosaadkii aan lasoo dhammaystirin marka taana bal ka waran xeer kasta markii la dejinayo walaal waxaa lagama maarmaanaa marka hore in la curiyo tan waa curintii koowaad boggiisa koowaad haddaad fiiriso waxaa ku dhigan nuqulka koowaad marka micnaheeda waxaa weeyaa nuqulka koowaad waa tan koowaad oo doodal ay ku furmayso waxbaa lagu kordhinayaa qaar baa laga tirayaa ujeeddada aan saa ugu leehay oo wakhtigan aan u siinaya waxay tahay in hadda wixii ka dambeeya baarlamaanka nidaamka uu ku shaqaynaya iyo xeer hoosaadkiisa iyo dhammaan dhaqamadiisiba in aysan marna ka hoos marin xeerarka baarlamaanada caalamiga ah saas ayaa fursadda dheer aan u siinayaa tanna waxay ahayd qormo horaad oo draft aad tiraadaan af ingiriisiga laakiin annaka niraan qormo horaad oo aanu doonayno in ay kusoo dulfa karaan si ay fursad u helaan marka ay yimaadaan ay u howl yaraato nin walba xildhibaan kastaba inuu fakradiisii si kooban u sheegto inkastoo qorshuhu sidaa maanta baarlamanku ahaa haddana xildhibaanadu waxay soo bandhigeen arrinta ra-iisul wasaaraha oo kale in baarlamanka la horkeeno go-aan ah marka waxaad qaadatay muddo laba maalmooda in ra-iisul wasaaraha ee baarlamanka la horkeeni doono bal taa aydana noo sharax
taa waxa weeyaan baahi baa jirta sida aan markii aan golahaba ka sheegay muddo toddoba bilood ah xukuumadda aada waxay ugu mashquulsanayd sidii loo dhisi lahaa dowlad oo looga bixin lahaa xaaladda ku-meel gaarka ah marka arrimo badan oo xukuumadda laga doonaya ayaa xayiran waa lagama maarmaan waan garan karaa in maarata xoogaa qofba si uu u fahmay qodobada qaarkood oo dastuurka qoran dastuurkan waa dastuur ku-meel gaar ah loo loo ogolaaday hase yeeshee waxaa weeyaan mararka qaarkoodna xildhibaanku marna waa sharci dejiye marna waxaa weeyaan xaaladaha jira inuu xaliyo oo xaalad jirta inuu qaabilo sida ugu wacan oo danta dalka ku jirta iyo maamulka iyo maareynta arrimaha dalka u baahan yahay inuu xaliyo marka tan aan maanta sameynay ma aha arrimo oo dastuurkana ka hor iman mayso oo dastuurka waa siduu u qoran yahay waanu ixtiraamnay hase yeeshee xaaladda oo jirtana dalka waa in loo hiiliyaa si dhaqsaa wax loogu qabtaa ma yeeli karayno in maaragta arrimaha qaarkood a dayacnaadaan saas daraaddeed aan usoo dedejinnay in madaxweynaha uu u keeno muddo laba maalmood gudahood ra-iisul wasaaraha uu keeno kabacdina si uu si rasmi ah u howlgalo inuu qorto barnaamijkiisi inuu soo xusho wasiiradiisi kalsoonida markaa uu soo doonto marka dastuurku marka muxuu qorayaa marka ra-iisul wasaaraha markii la hor keeno baarlamanka markii la ansixinayo ma codka gacantaaga ayaa lagu ansixinayaa midka midka midka qarsoodiga ah walaal falsafada guud ee qaanuuniga ah caalamiga ahna waxaa weeyaan xukuumadda waxay wadato oo dhan qarsoodi ma aha waayo waxay u shaqaysaa waa addimihii baarlamaanka waxay u shaqaysaa shacbiga barnaamijka ay ballanqaadayaan inay fuliyaan waa inuu ahaadaa mid cad shacbiga oo soo xushay xildhibaankana shacbigu wuxuu xaq u leeyahay xildhibaankooda waxa ay ka soo ballanqaadeen inuu u codaynaya inuusan u codaynayn marka saa daraaddeed arrimaha xukuumadda barnaamijkeeda iyo ogolaa siismada kalsoonideeda iyo ka qaadisteedaba waa cod furan ama gacantaaga u taqaana lakin waxaan idhaha od cod furan ma aha qarsoodi qarsoodi waxaa ah keliya doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha
marka ra-iisul wasaaraha baarlamaanka la horkeeno ayba dhacdo in la ansixiyo maxaa laga sugayaa marka muddada intee la-eg ayuu haysta inuu xukuumadda haddana ku horkeeno iyo qorshihiisa istaraatiijiyadeed oo xukuumadda uu ku hagayo soddon maalmood waay hase yeeshee annaga waxaanu ka codsanaynaa in muddo ka gaaban soddon maalmood inuu ku keeno meesha
ugu dambeyntii baarlamankii guddoonkiisa ayaa tahay baarlamankanna ma aha baarlamanadii ku-meel gaarka ahaa waa baarlamankii rasmiga ahaa ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya qorshayaalka maanta iyo meeshaan ka muuqdana waxaad dareemi karaysaa in baarlamankii qaabkii hore baarlamadii hore ay ku socdeen inuu maanta meesha ay ka muuqdeen marka isbedel ceynkee ama isbedel shacabka oo badan ay idinka sugayeen oo waxqabad leh oo muuqda ayaa laydinka sugaya marka qorshihiinna muxuu yahay marka qorshaheen istaraatiijiyadu ku cad yahay wataan kuu sheegay barnaamijaan ku soconaynaa barnaamij oo cad oo howlaha la qabanayo ay cad yihiin guddiyadii fulinaya ay cad yihiin wakhtiyada la fulinaya ay cad yihiin maalgelintiisa meeshay ka imanayso ay cad tahay oo la xisaabtan leh baarlamaanka waa inuu ogolaadaa saan hadda maanta hadal jeedinteyda aan ku sheegay waa inuu ogolaadaa mid oo shacbiga inuu la xisaabtamo ogol diyaar u ah in lala xisaabtamo ogol weyaan isbedelku wakaa isbedelku waxaa weeyaan barnaamij cad dalka meesha u socda la ogyahay shacbiga aan ka qarsooneen in uu noqdo barlamaankani barlamaan codka shacbiga ah oo danta guud toosaya go-aamo dhiiran inuu qaato looga baahaya weyaan isbedelka barlamaanka oo barlamaanadii hore uga duwaya waa mid ah
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari oo u wararamayay wariyahayaga magaalada muqdisho axmed xasan colaad